بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaad joogtaan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dhismaheedii cusba ah ee la furay dhowaan la furay madaxweyne noo furay waxay ka mid tahay waxqabadka dowladda xukuumadda somalilan oo hogaaminaya madaxweyne axmed maxamed maxamed silanyo ay ku tallaabsatay intii ay jirtay waa dhismahan quruxda badan halkani waa hoolkii shirarka waxaan kusoo dhaweynayaa guddiga joog xubno ka mid ah guddiga joogtada ee golaha quurtida marka waad arkaysaan indhihiina ad ku arkaysaan waxqabad weyn oo muhiimah sida uu dhisan yahay waa mid ka mid un waxqabadka dowladda ee faraha badan ee qabata dowladda marka indhihiina ad ku arkaysaan waana daaweyn doontaan wasaaraddeeda waa iga maqan yahay agaasimihi guud oo warbixintayna siin lahaa
bismi illaahi raxmaan iraxiim saaka oo sabtiya xubno ka tirsan guddiga joogtada ee golaha guurtida waxaanu kormeer ku soo sameynay ujeeddadiisu tahay muddadii xukuumaddu jirtay si aanu isku barbar dhan u samayno waxqabadka u kordhay dhinaca dhismayaasha waxqabadka laga qabtay xagga wasaaradaha dowladda hay-adaha dowladda oo dhan wasaaradaha iyo hay-ada dowladaha dowladdaba dhinaca dhismayaasha waxqabadka u kordhay si aanu isbarbar dhig u samayno sidii hore ay ahaan jireen iyo waxa kordhay iyo waxaa kordhay wixii ay la kordheen ee baahayaa sidii loo dabooli lahaa si aanu u samayno qiimaynta annagoo wasaaradaha ugu samaynayna warbiximihii hore ee guddi joogtahaan aanu la yeelanay dhammaan hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha oo dhan waxaanu saaka kormeer ku soo marray wasaaradaha ay ka mid yihiin wasaaradda ciyaaraha xanaanada xoolaha horumarinta deegaanka iyo reermiyiga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda beeraha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda cadaaladda wasaaradda dibdejinta wasaaradda boosaha isgaarsiinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda howlaha guud wasaaradda maaliyadda xisaabaadka guud ee qaranka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda kalluumaysiga aan ugu soo dambaysinay maanta kormeerkaygii maanta annagoo kormeerka halaa kasii wadi doona dhammaan wasaaradahaasna waxaan kusoo aragnay dhismayaal muddadii xukuumaddu jirtay la dhisay oo kalaa darajooyin kala duwan qaar aad u waaweyn dhismayaal waaweyn iyo dhismayaal dhexe iyo dhismayaal diir iyo wixii la mida ay kusoo koobeen iyo dib u hagaajin wasaaradaha lagu sameeyey kuwaasoonu horkeyn doono waxqabadkooda iyo wixii baahiyey jiraba golaha guutida warbixinta iyadan aanu kusoo dari doono haddii ilaahay dhaa marka uu golo furmo bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aad buu xogeyaa iyo agaasimuhuba aada iyo aad bay u mahadsan yihiin iminka waxaanu ku joognaa wasaaraddii kalluumaysiga ayaanu joognaa kuwa kale cidna lama anaan waraysan wasaaraddan quruxdeedaanu ka yaabnay inay sida loo dhisay iyo say ka samaysan tahay si aan asligeed baanu gudaha u soo gallay kale kuwa kale waxba ma anaan waraysane dushuun baanu ka soo waran waxqabadkii wuxuu noqday lix iyo toban wasaaradood oo dhismo ah dhismihii cusbaa ah ee dowladdan kulmiye inta axmed maxamed siiraayo uu xilka hayay la jaanqaaday labadii sannadood ee uu joogay ayaanu soo eegnay qaar kalena waa noo harsan yihiin oo ka badan kuwa go-aan waxaanu horkeeni doonaa haddii la yidhahdo warbixinta aanu ka soo qabanay iyo dhismaha waxaanu dowladda ku gubaadinayna alla sii wado waxqabadka dowladda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu